bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal lahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta barnaamijka dhacdooyinka maanta oo habeen kasta aad ka dhegaysataan xiliyadan oo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeenka jimcaha caawa oo sagaal iyo labaatanka bisha shanaad sannada labada kun lix iyo tobanka habeen axad ah oo isniin ay soo gelayso taariikhduna waa sagaal iyo labaatanka bishan sannada labada kun lix iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka maantana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu magaalada muqdisho ka furay shirka madasha wadatashiga qaran oo looga hadlayo maqaamka ay yeelanayso caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo weliba arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo weliba wakiilo ka socday maamulka maamulada hiiraan shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalmood waxaad maqli doontaan afhayeenka xukuumadda waa afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa'uud aweys oo arrimaha ka warbixin doona sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka haddii allaha awoodda low raali ka noqdo waxaa ka mid ah fil hargeysa waxaa kulan ku yeesha maanta guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya waxaana looga hadlayay kulanka sidii loo dadejin lahaa hindisharciyeedyada horyaala baarlamaanka soomaaliya qodobada sidoo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka caawa waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay mashruuc lagu horumarinayo dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha ay leeyihiin shirkadaha gaarka ah si loo kobciyo dhaqaalaha soomaaliya waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo weliba wasiirka wasaaradda dekadaha iyo wasiirka ganacsiga waxaad maqli doontaan wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ka hadli doona dowladda soomaaliya maanta waxa ay la wareegtay markabsiday gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo bulshada soomaaliyeed ee tabaalaysan waxaana deeqda la wareegay wasiir doolaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waa wasiir doolaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda soomaaliya waxa uuna ka warbixiyay deeqdan soo gaartay maanta iyo weliba halka ay ka timid sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinkana waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa uu booqday iskuullada ay ka soconaya imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga ay ku yaalla degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe wuxuuna sheegay in ardayda u fadhiisatay imtixaanka sanadkan ee gobolka shabeellada dhexe ay ka tira badan yihiin ardaydii sanadkii hore u fadhiisatay imtixaanka waxaad maqli doontaan waraysi guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe aan idinkaga hayo qodobada iyo wixii nagu soo kordhay aad ku maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka maanta caawa waxaa soo saaray barnaamijka halkan idinkala socodsiinaya anigoo maxamed calo cumar jubba waxaa barnaamijka farsameynaya maxamed cabdiqalo fase ahaatee gabagabada barnaamijka caawa heesta aad ku dhegaysan doontaan waa loo dhashaa waddani waxaa ku luuqeynaya midhaha waxaa heystaa midhaha iyo codkaba iska leh xasan sheekh muumin waxaana la jiibinayaa kooxda hoose gabagabada barnaamijka ayaadan heestaasi ka bogo doonta waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka maanta qaybihiisii hore ayaan sii gudagelaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta furay shirka madasha wadatashiga qaran oo looga hadlayo maqaamka ay yeelanayso caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo weliba wakiilo ka socday maamulka gobolka hiiraan shabeellada dhexe iyo weliba maamulka gobolka banaadir shirkan ayaa waxa uu soconayaa laba maalmood waxaana la filayaa inuu shirkan uu ka soo baxo warmurtiyeed afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daa'uud aweys ayaa warbaahinta la hadlay
waad mahadsan tahay sidaad sheegtay shirka madasha hogaamiyaasha qaranka iyo dowlad goboleedyo dalka ka jira goordhow ayuu ka furmay xarunta madaxtooyada waxaa shirkaasi ka qayb galay oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa ka qayb galaya dowlad goboleedyada jubbaland puntland galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya waxaa isna halkaasi goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke ra-isul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte iyo xubno kale horey madasha hogaamiyayaasha heshiisyo ayay u gaareen ku saabsan hanaanka doorashada hanaankaasi doorasho dhammaan sharciyadii u baahnaa waa uu helay haatan waxaa la gudagelayaa waa meelmarinta iyo in si ficliyan ah arrimahaasi loo gudagalo markaan leeyahay si ficliyan ah waxa weeyaan in la sameeyo qaababkii doorashooyinka ay u dhici lahaayeen amaba deegaanada loo qaybiyey qaabka howlgalladaas ay uga dhici lahaayeen waxaa laga hadli doonaa arrimo kale oo taagan oo mustaqbalka soomaaliya ku saabsan oo afarta sane soo socota quseeya marka shirkani waxa uu noqon doonaa shir madaxdu ay ku gorfeeyaan hadba wixii loo arko muhiim in ay u yihiin qabsoomida doorashooyinka oo lagu wada bisha agost horey madaxweynaha waxa uu sheegay in baarlamanka la filayo soomaaliya inuu yeesho la doonayo in labaatanka bisha agost diyaar uu noqdo waxa ayaana la doonaya in tobanka bisha sebtembar ay dhacaan doorashooyinka madaxweynaha marka isbeddelkaasi siyaasadeed amaba hanaankaasi siyaasadeed ayuu dalku wajahayaa oo u baahan in aragtiyo iyo wadatashiyo dheeriya laga yeesho iyadoo sidaan sheegayna wakhtiga oo koobanna aadmaanka loogu hayo haatan ay u muuqato boqolkiiba sagaashan in waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee doorashooyinka suuragelinaya ay diyaar yihiin inta harsanna haatan madaxdu ay u fadhiyaan markaasna ay samaysmi doonaan guddiyo amaba qaybo iyagu si toos ah shaqada u gudageli doonaan waa tahay daawud aweys waxaa tahay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya bal markaan eegno muddada harsan iyo doorashada oo haatan naga harsan tahay muddo saddex bilooda hanaanka hogaamiyayaasha ay u wajahi karaan bal maxaad nooga sheegi kartaa hanaanku waxa uu ku soo socday nidaamka ah wada ogolka oo inta hoos laga soo bilaabay dadweynaha laga soo bilaabay ay soo gaartay heerka hogaamiyaasha qaran iyo kuwa maamul goboleedyada kadibna baarlamanka lafahantooda loo gudbiyey wakhtigani sidaad sheegtay waa run wakhtigu waa uu yaryahay laakiin dadaalka ka muuqda iyo rabitaanka shacabka ayaa muujinaya in ugu yaraan la gaari doono hadafka la leeyahay ah in sanadkani doorashooyin markii ugu horeysa soomaaliya ka dhacaan muddo afartan iyo toddoba sannadood kadib beesha caalamku diyaar ayay u tahay inay gacan ka siiso dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba in hanaankaani uu najaxo waa tii markii madaxweynaha uu xeer ka soo saaray hanaanka doorashada beesha caalamku ay si wada jira u taageertay una muujisay in ay garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed marka rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyo sida beesha caalamku garab taagan tahayba waxa ay muujinaysaa in iyadoo waqtigu uu kooban yahay haddana ay tahay si geesinimo leh ay shacabka soomaaliyeed kaalintaasi uga soo dhaalali doonaan kusana doonaan beesha caalamka in soomaaliya haatan ay bisayl siyaasadeed gaartay isla markaana hore usii socoto
wadaag barnaamij ka dhacdooyinka maanta aad degeysanaysaan wuxuu idink- idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya fil hargeysa waxaa maanta kulan ku yeeshay guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ayna ka wada hadleen sidii loo dadejin lahaa hindid sharciyeedyada horyaala baarlamaanka soomaaliya mu- iyadoona baarlamaanka soomaaliya ay u harsan tahay muddo yar sidoo kale waxaana shirka waxaana shir guddoominayay kulanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya habdhowraha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed cumar ayaa warbaahinta kala hadlay
Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, maanta xarunta villa hargeysa waxaa ka dhacay eh, shir oo guddiga joogtada ah uu shir gudoominaya sidaad u sheegtay guddoomiyaha baarlamaanka mudane Mas- maxamed cusmaan jawaari Eh, iyo waxaana ka soo qayb galay dhammaan guddoomiyaasha guddiyada oo joogtada ee mataqaaya guddoomiyaha guddiyada baarlamaanka Eh, ajendada looga hadlay waxay ahayd laba qodob ay ahayd Eh, qodobka koowaad waxay ahayd in eh, guddiga mataqaana uu uu istuso eh, waxyaabaha shuruucda markaas harta ee baarlamaanka maadaama xilhaynta ay mataqaana ay muddada ay soo dhowdahay in markaas eh, golaha shacabka loo soo bandhigo eh, wixii markaas shuruuc markaas haray in markaa la falanqeeyo Eh, tan labaadna waxay ahayd muddada markaas la hordhigi karo arrimahaas la hordhigi karo in isla go-aansado Eh, qaybta koowaad markaa uu guda galo eh, guddiyada markay falanqeeyeen oo guddi kastaba markaa la weydiiyey waxyaabaha la siira mataqaana ugu fudud oo oo ayagoo loo fiirinaya habba heerka ay marayaan waxaa la isla gartay hindi sharciyeedyada mataqaana oo diyaarka ah waxaa ka mid ah hindi sharciyeedka xanaanada xoolaha oo maraya isagna sugaya akhrinta codayn sugayo oo oo la filaya mataqaana inuu ugu horeeyo waxaa kaloo ku xigo sidoo kale eh, hindi sharciyeedka xuquuqul insaanka eh, oo asagana sidoo kale sida noo cadaystay noo cadaysay eh, guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka eh, xildhibaanad marin aweys jaamac inuu markaas uu sugayo aqrinta saddexaad Eh, sidoo kale eh, sharciga eh, ku- sharciyad ku saabsan eh, dhismaha maxkamadda dastuurka Eh, waxaa kaloo jiro eh, sidoo kale eh, sharciyadyada hore waxaa ka mid a eh, kan eh, liiltarka oo ay soo diyaariyeen eh, guddiga xeerusaadka ay soo diyaariyeen oo isagana eh, mataqaana isagana eh, lasoo hordhigi doono golaha shacabka Eh, sidoo kale waxaa ka mid a oo ayagana si gaar oo loo siiyey oo oo loogu hambeeyey eh, eh, sharciga isgaarsiinta oo guddiga eh, warfaafinta uu guddoomiye ka yahay cabdi xaashi cabdulaahi eh, inuu isagana mataqaana bal uu- uu talo usoo gudbiyo guddoomiyaha baarlamaanka eh, hadba meesha xaalkiisa u maraya maadaama la tashiyo fara badan ee gud- oo mataqaana barnaamij hinti sharciyeedkaas oo- oo- oo u baahday Eh, sidoo kale eh, guddiga eh, maaliyadda oo maanta uu ka joogay eh, mudane xerow uu ka joogay gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda isagana sidoo kale waxaa loo hambeeyey inuu isagana uu- uu warbixin uu ka keeno eh, maaraynta sharciga maaraynta maaliyadda iyo sidoo kale eh, xisaab xirka eh, sanadka laba kun iyo shan iyo toban eh, intaas mataqana waxaa loo daayay labadaas guddi ayaa loo daayay balse inta kale eh, sida hadda aan kuu sheegay eh, waxaa la sugayaa marka in maalinta mataqaana oo oo baarlamaanka u qorshaysta markaas in la soo bandhigo waaya marka een, eh, guddoomiyaha iyo guddiyada kala duwan ee maanta kulanka yeeshay waxyaabaha laisku soo qaado waxaa ka mid ah in eh, labada bil ee soo aadan sharciyada badankood la ansixiyo Eh, qaabka loo ansixinayo guddoomiyaha baarlamaanka ma sheego
Eh, waa sida carabka ku dhuftay eh, sharciyada sideedaba hindi sharciyadada waxay maraan eh, sida xeerusaadku u qabo eh, akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad iyo kadib in loo codeeyo tan ugu dambaysana waa markii uu madaxweynaha uu xeer uu kusoo saarayo eh, uu kusoo saarayo eh, sharcigaas oo f- si faafinta rasmiga mataqaanaa loo geliyo Eh, marka hadda eh, sida aan kuu sheegay waxaa lasoo hormari doonaa hadba kuwa mataqana ama kuwa codaynta oo kale ee, oo codaynta sugaayo kale kuwa akhrinta saddexaad sidaas hoose loo soconaya labaad kuwa so- sidaas marka hadba waxaa mudnaanta la siinaya kuwa markaas u dhow oo sida ee, xa- sidaan kuu sheegay ee, xanaanada xoolaha oo kale in markaas marka lasoo hormari marka guddoomiyaha sidaas iyo mataqaana asoo talawadaag la samaystay guddoomiyaasha guddida waxaa lasla gartay in sidaas inta sharciyadada ee, saas loo marsiyo heerarka hadba ay joogaan Waaya.
marsiyo guddiyadiinna iyo guddoomiyaha uunbaa kulmay xildhibaanada kale qaabkee loo doonayaa in looga dhaadhiciyo in la dadejiyo hinti sharciyeedyada ee hor yaalla baarlamaanka sideedaba mataqaanaa xeerusaadka ayaa u ogolaanaya in eh, ka baaraan degidda iyo mataqaanaa eh, diyaarinta eh, eh, ajendaha eh, kal- markaas eh, kulamada soo socda in guddiga joo- joogtada ay sii diyaariyaan eh, xeerusaadka ayaa ogolaanaya marka eh, taas waxay tahay eh, waa sidaad aan kuu sheego oo ayaga markay ayaga ayaa u gudbinaya qof waliba guddoomiye guddi guddi kastaba xubnihiisa ayuu u gudbinaya uu la socodsiinaya uu sheegaya in markaas waxyaaba marka lasoo go-aansaday ayaga nafta diyaargaro ayaa laga rabaa tusaale ahaan markaan kasoo qabto ee, ee, ee, guddiga oo xanaanada xoolo oo kale ee uu gudoomiye ka yahay mudane saciid uu ka yahay saciid dheer uu ka yahay asaga ayaa la raba xubnihiisa markaas inuu u sheego oo u diyaargaroobaan taasi yaa mataqaanaa la waxayna marka inta taas waay tan kalena ee haddaan hore usii raacsado ee ee arrimahaasoo dhan goormaa la soo bandhigayo goormaa la ansixinayo yaa mataqaanaa yaa yaa yaa imaan karta la isweydiin karaa goormaa la soo bandhigayo hinti sharciyaddadas haray waxaa la go-aansaday qaybta labaad waxaa la go-aansaday in ee mataqaanaa ee kowda juun ee oo ku beegan maalinta arbacada oo isla sanadkan in ee mataqaanaa ee uu kulanka baarlamaanka uu dib u kulmo oo markaas uu sida daan kuu sheegay hinti sharciyaddadas hadda la isla gartay in markaas lasoo bandhigo oo oo sidaas mataqaanaa heerarkii loo baahnay inay maraan koowaad mataqaanaa labaad saddexaad iyo codaynta inay sii maraan waayahay dhowr talo ayay soo jeediyeen gudoomiyayaasha iyo gudoomiye ku-xigeenada guddiyada ee kulanka maanta ka qayb galay gudoomiyaha ayay ka hor hadlayeen kulanka markii uu soo afmeermay hadalkii ugu dambeeyey guddoomiyuhu uu guddiyadu ku yiri maxaad nooga sheegi kartaa oo nagala wadaadi kartaa gudoomiyaha wuxuu ku booriyey maadaama bil ramadaanna ay soo socoto inay markaana la dedejiyo hindi sharciyada la tilmaamay hadda aan tilmaamna in la dejiyo sidii mataqaanaa loo ansixi lahaa oo ilaa ilaa sideed gaaraya ilaa sideed gaara in la ansixiyo iyadoo markaasna lagu xisaabtamayo maadaama bil oo ramadaan oo runtii bil cibaada ah iyadoo taas lagu xisaabtamayo ilaa kala bartamaha in markaas howlahaas noo haray oo hadda isla gartay in markaas la dhammeeyo taas yaa mataqaana guddoomiye uu ku booriyey xildhibaanada kalena sidoo kale oo mataqaana ayagana aan anoo halkan ka faa'iidaysanaya tvga s m tv ka faa'idaysanayna xildhibaanada waxaan ku boorinaya inay markaas kulankaas maalinta arbacada la qorsheeyo kooda juun ku beegan inay kasoo qayb galaan ayna mataqaanaa arrimahan hadda aan soo sheegana inay markaas usoo diyaargaroobaan sidii markaas loo ansixi lahaa
waa hagaag radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ead naga dhagaysanaysaan efmka sagaashanka megahetis halka dadka caalamka ku sugan ay si toosa nooga dhagaysanayaan aaladda life streamka webajkeena radio muqdisho dodnet qaybihii dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka maanta waa isla soo gaarnay dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay mashruuc lagu horumarinayo dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha ay leeyihiin shirkadaha gaarka ah si loo kobciyo dhaqaalaha soomaaliya waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya haddaba qodobadii ka soo baxay waxaa saxaafadda uu akhriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane maxamed aadan ibraahim waxaa halkan ila jooga wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka dekedaha iyo maaragtay isgaarsiinta badda iyo wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka puntland iyo maamulaha mashruucan oo lagu magacaabo score brogram oo ah mashruuc cusub oo socon doona insha allah saddex sano kuna kici doona ilaa iyo soddon milyan ku dhowaad oo loogu talagalay in lagu horumariyo dhaqaalaha waddanka khaasatan brivate sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay mashruucan waa mashruuc ku cusub soomaaliya qaabkiisa iyo qaabka loo fulin doono sababtoo ah mashruucani wuxuu gacan ka geysan doonaa sidii loo abuuri lahaa jawi dhiirigelinaya in maaragtay ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen horumarka dhaqaale waddanka iyo maalgashigaba marka waxaa ugu muhiimsan uu mashruucan qaban doono waxaa ugu horeeya in hay-adaha dawliga ah oo arrimaha brivate sectorka shaqada ku leh sida wasaaradda ganacsiga warshadaha wasaaradda dekadaha iyo iyo maaragtay isgaarsiinta badda iyo bangiga dhexe looga horumarin lahaa howlaha ku aadan maamulka iyo maaraynta maaragtay brivate sectorka ah iyadoo markaas loo baahan yahay in la dhaqangeliyo lana soo saaro shuruuc markaas dhiirigelin karta maalgashiga waxaa kaloo mashruucan ku jira in maaragtay lagu taageero la taageero shirkadaha gaarka loo leeyahay oo yaryar kuwaasoo abuuri doona shaqo iyo dakhli u abuuri doona shacabka soomaaliyeed oo ugu focaskan uu saaran yahay ama diiradan si gaare ay u saaran tahay shaqasiinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo haweenka marka mashruucani sidna wuxuu u kabayaa si dhaqaalin wuu u kabayaa isla markaasna wuxuu u kabayaa maaragtay si maamulna wuu u kabi doonaa fulinta mashruucanna maaragtay waxaa laga fulin doonaa dhammaan soomaaliya oo dhan ayaa laga fulin doonaa marka waxaana maaragtay focal point u ah ama maaragtay ka wada shaqayn doona dowladda soomaaliya iyo world bank lacagtan waxaa ku deeqay dhowr deeqbixiyaal ayaa ku deeqay marka maanta waxaa farxad weyn inoo ah in mashruucani magaalada muqdisho looga dhawaaqo hirgeliskiisa kaasoo aaminsannahay in maaragtay la diyaariyey wax kasta oo suuragelin lahaa inuu mashruucani uu guulaysto waxaan u rajaynayaa tiimka maaragtay ama maaragtay shakhsiyaadka loo idmaday inay howshan fuliyaan guul ayaan u rajaynayaa shaqo badan way soo qabteen haddana waxaan aaminsanahay shaqadaas shaqo ka badan iyo ka firfircoon inay maaragtay gelin doonaan waxaan kaloo u hambalyaynayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maanta la helo mashruuc kan oo kale ah oo u horseedi doono shaqo abuur iyo dhaqaalo kordhis insha allah
gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa uu booqday iskuullada ay ka socdaan imtixaanaadka shahadiga ee wasaaradda waxbarashada sidaa midaysan ay u qaadayso ee ku yaala degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba degmada mahaddaay waxa uuna sidoo kale sheegay in ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka ee gobolka shabeellada dhexe ay ka tiro badan yihiin ardaydii sanadkii hore gashay wariyaheenna cabdishakuur cali axmed oo ku sugan jowhar ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali guudlaawe arrimaha ka horeystay
ummadda soomaaliyeed guul weynaa u suugayataan dhihi karnaa dowladnimadana way hana qaaday xaqaiiqdii sanadkii hore ee aan soo dhaafnay waalidiinta iyo ardayda intaba haddii aan kala hadalnay waxaad mooddaa number aad u yaraa galay itixaanka dadku itixaankii daladihii iska galeen waana iska baxeen kuma baraarugsaneen faa'iidada ay u leedahay itixaankan oo dowladdu maaragtay ay keentay ama itixaankana midaysan faa'iidada uu leeyahay dadku ma fahansanayn laakiin dib bay ka ogaadeen markii minxihii la keenay lagu saleeyey itixaankii dawliga ahay markaasay ogaadeen dadku ay ku baraarugeen waxaan dhihi karnaa dowladdu waa guulay gaartay guud ahaan ummadda soomaaliyeedna guulay gaartay sanadba sanadka uu ka dambeeyna insha allah hadii la raalli ka noqdo waxaan dhihi karnaa isbedelaa jiro korayna u socotaa maaragtay dadka fahamkooduna wax badan uu isbedelay faa'iido weynayna u leedahay inay galaan ardada dugsiga sare dhammaysatay itixaanka midaysan inay ka qayb galaanna aaday guul ugu leedahay waxaana dhihi karnaa isbeddel dhabaha ka jiro dhanka gobolka shabeellada dhexe sanadkii hore inta gashay iyo sanadkan inta gashay wax badanaa u dhexeeyo waxaan leenahay guulaa la gaaray guudahaan ummadda soomaaliyeed gaaraan reer shabeellaha dhexe way ku baraarugeen faa'iidada ay u leedahay itixaanka dawliga ilaa afar boqol oo arday ah u fadhiisatay labada degme degmada balcad iyo degmada maaragtay jowhar insha allah hadii la raalli ka noqdo sanadka dambena waxaan rajaynaynaa guud ahaan degmooyinka kaleentoodna inay iyaguna qayb ka noqon doonaan imtixaanaadka soo socda hadii la raalli ka noqdo bal ka warran ardayda u fadhiisatay iyo dareenkooda iyo sida weliba loo soo abaabulay marka laga hadlayo dhankai wasaaradda waxbarashada oo imtixaankan iyadu hadda soo diyaarisay iyo maamulka gobolkaba sida loogu diyaargaroobay iyo ardayda bal ka warran haddii loo fiiriyo sanadka hore iyo sanadkan dadku aada mooraalkooda ugu wanaagsan yahay sanadka horo sanadkan waxaan dhihi karnaa ardaduna way abaabulneed waalidiintuna way ku dhiirigelinaayeen maaragtay maamulka gobolka iyo wasaaradda waxbarashaduna iyaguna sidoo kaleentood sanadka horena waa la hadalnay sanadkaanna waxaan dhihi karnaa si dhabahay dadku u qaateen soo jeedintii dowladda hadday tahay wasaaradda waxbarashada iyo haddii ay tahay maamulka gobolkaba soo jeedinta ay usoo jeediyeen waxay u qaateen waalidiinta iyo ardada ee guud ahaan bulshada gobolkaba si dhabahay u qaateen maasha allah aadayna uguda yimideen waay dhanka kale markaan arrintaas ka gudubna waxaa jirtaa in gobolka fatahaada uu ku dhuftay webiga shabeelle degmooyinka mahadda iyo jowhar baaqiyaa jiray adii gudo wasiirka arrimaha guduhu waxaad booqateen meelihii fatahaadu ay ku dhufteen ilaa hadda intay wax idiin marayaan dadaaladii la xiriira in dadka fatahaadu saameeyeen aadaad umahadsanta waa su-aal muhiima gobolka shabeellada dhexe iyo gobolada oo maro webigan shabeellaba fatahaado dhibaato badan ay ku haayaan waana kusoo nonoqdeen culayska jaraa waxay tahay haddii aan webigii wax badan laga qabanin dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay waxaad moodaa marna biyo la-aanay ummadii maaragtay dalagoodii iyo noloshoodii cariiri u gashay marna muxuu ahay fatahaadihiia meel waliba jalcan ka baxay waad arkayseen dhibaatada ka dhacday maaragtay deegaanka bayaxa oo biyihii ka baxay ilaa shan iyo toban kun lix iyo toban kun oo hegtarey baabi'iyoon mid u diyaarsanay oo loo diyaarinayay iyo mid dalagii ku yiilay iyo ummadii ku noolay deegaankaas hadday tahay xoolo dhaqato iyo hadday tahay beeraley intaba inay ka qaxaan iyo isu socodkoodina oo maaragtay kala go-ay marka dhibaato aada u ballaaranuu ku hayaa webigaanu wuxuuna u baahan yahay in wax badan laga qabto oo loo helo cara tuuro xilliga jiilaalka loo helo ee meel kastoo loo arko inay biyuhu ka bixi karaan xilliga jiilaalka in la cara tuuraa lagama maarmaana waxaan marka haddii aan usoo noqdo su-aashaadii aheeday maxaa idin soo gaaray ilaa haddeed ilaa haddeed halayadaan na soo gaarsiisay shalay deeqda ugu horraysaa na soo gaartay labada degmood degmada joore iyo degmada mahaday ay ugu talagaleen alxamdulilah si maaragta nabadgelyo ay noogu dhammaatay qaybintaan deegaanka bayxaabay boqda weyn ay ka baxday aan u qaybinay si guulahay noogu dhammaatay maantana insha allah hadii la raalli ka noqdo waxaa laga qaybi doonaa degmada mahaday oo hadda ay jiraan maaragtay mas-uuliyiintii gobolka iyo midii degmadaba ay jiraan waxaan rajaynaynaa insha allah iidana inay si guula kusoo dhammaan doonto hadii la raalli ka noqdo waana u mahad celinaynaa gargaarka ugu horreeyay idina soo gaarsiisay aheedoo baaqi iyo maaragtay codkii aan kula hadalnay soo jeedintayn baahidii ka jirta gobolka shabeellada dhexeeyada ka jawaabtay aheed oo usoo horraysay waan ku mahadsan tahay waana rajaynaynaa insha allah inaynan intaas ahaa doonin waxay soo wada daba joogaan sidaad ogtihiinba waxaa goobta tegay oo dhibka ka jiro indhihiisa ku arkay wasiirka arrimaha gudaha ballanqaadi uu sameeyaana jiro insha allah waxaan rajaynaynaa inay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladduna dhibka ka jiro labadan gobol sida maaragtay shabeellaha dhexe iyo hiiraanya shabeellaha hoose meel kastee dhibku ka dhacay inay dowladdu ka jawaabaysaa noola sheegay wasiirkana insha allah waa sugaynaa inuu ka jawaabo wixii uu dhibaho indhihiisa kusoo arkay waay dadka fatahaduhu ay saameeyeen meelaha qaar waxaa la sheegaya in barakac u ka jiro oo webigu fatahay sida mahaddaa iyo tuuladan bay xawl yihahda arrintaas maxaad kala socotaa waa xaqiiqa dadku hadee deegaankooda hadday beertoodina go-day guryihiina biyo galeen waa ka guurayaan adiga meelooyin kalean u calaameynaa jino rabna inaan ku wareejino dadka kasoo baxay tuulooyinkaas biyuhu ay go-doomiyeen meel kasta aan u aragno inay ma aragtay ku habboon tahay inay degaan oona biyuhu soo gaarayn aan la deji doonaa insha allah amnigeedana guud ahaan gobolka waaba iska amni si gooni ahaana insha allah arrintaas looga warqabayaa diyaaraana u nahay inaan meel kastee ay maaragtay dhib ka yimaado inaan meesha kalean u aragn inay ka amni roon tahay ka ammaana roon toonan fatahaado ayna dhibaatayna inaan ku wareejina diyaarun cadiin daalka ma jirta cabsi laga qabo in mar kale fata weligu fataho Ee, haddii aan lahayd deegaanadii ka fatahay deegaano kalaba waa imaan karyaa webigaanu mar waliba biyahan ay kor usoo kacaan meel kastoo jilcan uu jabsanayaa dadaal badanna ummadda gobolka way muujisay xaqiiqda haddaanka aan maaragtay ka hadlo waa ummad wada abaabulan laakiin fatahaadihiya aad maaragtay biyo webi saa webigu waxuu keenay biyo saa'ida sida indhihiinaba aad ku arkaysiin oo beledweyne oo kaleba dhibka uu ka geystay gobolka shabeellada dhexna dhibkaas lamid ah ayuu ku maaragtay ku haayay laakiin waxaad moodaa aadaa loo dadaala bulshada gobolka way dadaashay abaabul badanaa la sameeyey heer gobol iyo heer degmo iyo dadka tuulooyinka webiga ku teersan labadiisa dhinacba dadaal badanaa la muujiyey annaguna maaragtay wacyin- wacyigelin badanaa samaynay xilliga jiilaalkaaheeda looraraa loo geeyey meel kaste aan u aragnay inay jilcan tahayna horaan wax uga qabanay laakiin biyuhu waxay ahayn biyo maaragtaya aad iyo aad maaragtaya u badan oo buuxo dhaafay weelna maaragtaya muggeys ka badan ma qaadi kariye webiga intuu ahayba biyihii yaa ka maaragtaya ka batay meel korshubay meeluu jabsaday naqatay marka insha allah hana la dadaalaan leenahay bulshada gobolka waxaan ugu baaqaynaa inay dadaalaan meel kasta ay u arkaan inay biyahaasu ka bixi karaan wixii ay ka qaban karaan ay ka qabtaan wixii iyaga gacantooda ka batana ay noo soo sheegaan insha allah haddii ilaahay alle ka noqdo meel ay kas- ay ka socdaan oo ay hadda biyuhu ka socdaanna waa ku howlanahay sidaan u xiri lahaynay walow awoodooda ay aad iyo aad maaragtay hadda u sarrayso haddana abaabulkeediaan haynaa sidaan u xiri lahayn oo qalabka iyo wixii aan u diyaar waa u diyaar garoobu haynaa sidaan u xiri lahayn haddii ilaahay alle ka noqdo Ee, marka dhinaca laga hadlaayo dadka inay wax wada qabsadaan waxaa jirta in mashaariic kale oo gobolka iyo bulshada iska kaashanaya magaalada jowhar aad maalintii khamiista ahayd aad daafurtay guddoomiye Ee, gaar ahaan suuqa dhexdiisa meelaha dadka dhibaato ay ku qabeen oo wadooyin ah arrintaasi iyo dhinacan wax wada qabsiga dadka maxaad inooga sheegi kartaa aad uda mahadsanta waa run dhowr mash- dhowr mashruuca jirta oo degmada jowhar hadda ka socoto degmooyinka maaragtay ah, kale ee gobolkana mashaariic kale iyadana ka socoto waxayna ahaaday baaqi madaxweyne ay ahayd dalkaaga dhiso ummaddaana waa dadaal badanay iyaguna muujiyeen waa qaateen baaqaas ummadda way ku qanacday dalna dadkiisa ayaa dhistay xaqiiqda haddaad tidhaahdo qof aan wax ka sugaho dalkayga ii dhisayso waa waxaan suuragelaynin iyaga aba is abaabulay heershabeellaha dhexe lacagay iyagu isku darsana ganacsatada iyo maamulka oo iskaashanaya mashaariicdaas fuliyo haayo insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo wax badan oo kalena way u qorshaysan taho dadkaanu hadday nabadgelyada xaqiijiyeen oo gobolka oo gobol nabada naqday in horumarkii laga wada shaqeeyaa guud ahaan lagu ay ummadda gobolka ku nool hadday maamul tahay iyo hadday shacab tahay hadday bulshada qaybeeda kala duwan tahayba go-aankaasay qaateen insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdana hawshu way sii soconaysaa haddii ilahay ahmiyad intee leedahay mashruuca dalkaaga dhisa uu leeyahay ee, dadka gobolkan maadaama magaalada muqdisho uu ka bilowday madaxweynuhu daafuray haddana marka laga hadlaya mashruuca dalkaaga dhisa oo horey u bilowday wadooyin lagu dhisay ee gobolka shabeellaha dhexe ka warran ahmiyadda uu leeyahay dadka gobolkan inay wax ka fahmaan inay ka qayb qaataan dhismihii gobolka iyo magaalada caasimadda ee jowhar aad aad u mahadsantaha ahmiyad weyn uu leeyahay way arkeen in ummadda wax ga- ay wax qabsan karto ay gacmahooda wax ku qabsan karaan waddadan maaragtaya isku xirtay muqdisho iyo maaragtaya jowhar shacabka gobolka shabeellada dhexe isagoon wax wey- wax hay-ada u kaashada aysan jirinay meel kastee maaragtay ay ka goneed iyagaa ka maaragtaya ka dayactiray wayna arkeen in dadku bulshada ay wax qabsan karto bulshadana waxay rabtaa in la abaabulo lana yidhaahdo an- annagu isku tashanno xaqiiqdii bulshadaana waa bulsho maaragtaya nabadda jecel waa bulsho go-aansatay inay iyadu gacmeeda wax ku qabsato waa dad iyagu noloshooda dhanbe ay ku tiirsan tahay inay iyagu tacbadaan inay xoolahooda dhaqdaan waa dad la dhihi karo waa dad iyagu isku tashan ee aan ku tiirsanayn inay wax sugaan aan ku tiirsanayn oo gacan hoorsadaan waa inay dad iyagu wax qabsadaan go-aankooda uu yahay waana uga mahad celinaha xaqiiqda siday amniga uga shaqeeyeen iyo siday horumarka gobolka maaragtaya ay uga shaqeeyeen waa uga mahad celinaa bulshada ku nool gobolka shabeellada Ee, ugu dambeyn dhinaca amniga magaalada shirkii maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayay martigelinaysaa bal ka hor dhinaca amniga iyo ee, habsami socodka shirka iyo doorka maamulka gobolka shabeellaha dhexe aad aad u mahadsan tahay reer shabeellaha dhexe waa uga mahad celinaya xaqiiqda siday u soo dhoweeyeen walaalahood maaragtay reer hiiraan gogoshii la fidiyey iyo siday u soo dhoweeyeen oo maaragtay laabfuraashada leh waa uga mahad celinayaa sidaad indhihiina ku aragteenna waa nabadgelyo gobolka shabeellada dhexe nabadgelyo ku joogtaa wufuudii ka timid labada gobol ee ka timiday gobolka hiiraan iyo martida kale ee ka timiday magaalada muqdisho intaba nabadgelyo ku joogaan xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa reer shabeellaha dhexe way dadaaleen wayna soo dhoweeyeen walaalahood insha allah haddii la raalli ka noqdo daalkiinana si laba jibaaraan leenahay ilaa maaragtay waxaa kaaginta aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad ka dhegaysanaysa radio muqdisho codka dowladda soomaaliya waxaan idinkaga tegayaa heestii waa loo dhashaa waddani oo aad ku dhegaysateen bilowga barnaamijka
laysaga dhigi kara wadani